horta arrintaas waa arrin oo muddo badan socotay bay ahayd marbana xeer bay soo maraysay haddana sidaan u malaynayo gabagabadiiay taagan tahay meeshii qolka lasoo wareejiyo waxay geli lahaayeen maaragtay ra-iisul wasaaraha ba dhagax dhigay oo xismiyaa hadda ku socdo soodeedii iyo sidii maaragtay ay ku suurtagali lahaydna madaxda oo civil aviationka iyo wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ayaa ku mashquulsan oo maaragtay arrintaas ku guda jiro waa gartay xildhibaan cabdirashiid arrimahani maxaa kaaga muuqda oo is leedahay waxaa haysta ilaayo hadda waxaa loo soo wareejin laayay
hawadeenu sida ay kusoo noqon kartaa waxa weeye in la helo dawladda sharciga oo la diyaariyo sharcigii civil aviation act oo la jaan qaadaya shuruucda adduunka iyadoo la fulinayo axdigii chicago confusion oo aynu ka mid nahay arrinta labaad ee lagu soo celin kara waxa weeye sharcigaas waxaa lagu qeexaya ama lagu qeexi doonaa marka la sameeyo cidda mas-uulka ka ah hay-adda duulista hawada oo lagu sameeyey sharciga hadday noqoto maareeyo iyo maaraiyo kafigeen dadka mas-uuliyadda ka noqonaya waa tahay xildhibaan waxaa lagu muujinayaa awoodda cidda madaxda ka ah awoodaha qaybaha kala duwan ee ka koobanka hay-adda duulista hawada marka waxaa hor taagan in la maro sharci sida keliya ee lagu soo celin karaana waa sifo sharciya ee laguma celin karo dhagax dhig ama ra-iisul wasaare ama wasiir gaadid meel la dhagax dhigay kuma soo noqon karto sifo sharciya bay kusoo noqon kartaa iyo daris taxay kabtan cumar sheikh markaad aada dhegaysatay doodda xildhibaan cabdirashiid ma kula tahay iyadoo shuruucdaasi waxaas aan la sameynin in hawadii soomaaliya maamulkeedii soomaali dib loogu soo celin karayo wadanka siduu sheegay xildhibaanka muddo badan buu burbursanaa wax walbana soo celinteeda istaba yani tallaabo tallaabo iyay u baahan tahay kolba tallaaba la qaado hayaa dawladdii sharciga ahaydna way dhisan tahay civil aviationkana sharciguu ka dhisan yahay oo maaragtay wax meel iska taagtaagan ma aha marka waxaa keliya dhaman keliya sidii oo loogu garguurin lahaa sidii lagu soo celin lahaa iyada oo sharcigana aan laga leexanayn waxaan siinayaa xildhibaan cabdirashiid waxa weeye xaqiiq inaynu isu sheegno baa muhiima shuruuc civil aviation ma jiraan mana dhisna sharci civil aviation oo baarlamaanka la keenayna ma jiro sharci civil aviation oo jiraana ma jiro waxaan filayaa haddaynu nidhaano shuruucdii waa dhisan tahay waxay lamid tahay wixii dadka muddada dheer loo sheegay oo lala hawada waa lasoo jeren waa waa lasoo dib bay hawada loo soo celinaya marka shuruucdii anagu baarlamaankii baanu nahay golihii sharci desintaanu nahay waa u waraynaa muddo saddex sano ah wasaaradda gaadiidka iyo saadaasha hawada shuruuc ay diyaarisay oo baarlamaanka keentay ma jiro kuwa hadda diyaarihina ma jiraan waa tahay waxaan siinayaa marka kabtan cumar sheikh
horta walaal wadanka sharci waa leeyahay wixii oo baarlamaankan hadda jiray iyo kii ka horeeyay sameeyeen haddii aan ku jirin dawlad baan soo ahaan jirnay oo waktigii lixdankii ilaa yani waktigii siyaad bare sharci baa lagu dhaqmaayay oo oo nalagu aqoonsanaa haddii hadda iyaga mid aan samaynin oo iyagaa laga rabay haddii oo kii hore ay burinayaan sharci kale ay keenaan baarlamaanka laga rabay haddii ay keeninna kii noo dhignaa ayaan isticmaalaynaa taasa noo sharci ah oo adduunyadana ay maaragtay nagu aqoonsan tahay dooda hadda socoto iyo dadaalka hadda la wadana taas ku uu yani uu cuskan yahay oo maaragtay uu ku baysbaraysan yahay haddii la rabo amendment iyo in wax la bedelo baarlamaanka yaa yaa laga rabaa taas hawshiisi waayo inuu galo yani sharci haddii kaas ninka diidan yahay waa in oo sharci oo maaragtay kaas buriyo uu keenaa laakiin annaga civil aviation ahaan sharcigaas yaan maaragtay aan cusubnahay hadda howlaheenina ay ku socdaan oo aan ku wadno doona waa tahay xildhibaan cabdirashiid haye
waxaan weydiinayaa kastanka waxaan weydiinayaa ma jira hindiso sharciyeed wasaaraddu samaysay oo hadda diyaara oo lagu dhaqmo ma jiraayo laakiin wuxuu leeyahay haddii shuruucdaasi hadda aysan jirin dalku dawlad buu ahaan jiray labaatan sano ka hor maxaa diidaya inaan kusii dhaqanno shuruucdii dawladihii hore naga horreeyey hadda maxaad ku diidan tihiin oo aad adigu aad ku diidan tahay is leedahay laguma dhaqmi karo shuruucdaasi waa in mid cusub la keenaa maxaad u daliishanaysaa waxna waa waxyaabaha dastuurka dastuurkeennu hadda waa qabyo wixii dastuurkeenna maanta laga waayo dastuuradii horaa loo noqonaya laakiin de wasaaradda gaadiidku waa wasaarad jirta oo muddo badan soo shaqaynaysay oo xilligii kumeel gaarka ahana soo shaqaysay xilligan dawladda rasmiga ee hadda aynu ku jirna saddex sano shaqaynayay marka wasaaraddu sharci male kii lixdankii baan ku shaqaynaya arrintaas waxaan isleeyahay inayan suurtagal ahayn marka anigu waxaan aaminsanahay runtii wax badan baa khaldan wax badan baana u baahan in la soxo waa tahay waxaan ku laabanaya kabtan cumar xildhibaanka waxaan leeyahay yani marka la yidhaahdo cad baarlamaanka ayaa cadka sameeya oo wadankan oo yani idaaradihiisii iyo instituushinidiisii iyo sidii lagu dhaqi lahaa baarlamaanka u sameeyo oo wasiir ma sameeyo marka iyaga maxay uga gaabiyeen ilaa waktigaas ay meelaha ay joogjoogeen in ay sharciyo kala bugaan sameyn ay leeyihiin aviation actiga maxaa ka hor joogay oo ay u sameyn waayeen haye xildhibaan cabdirashiid waa su-aal aada u muhiim jawaabteeduna way fududahay saddexdii sano ee xukuumadana ay dhisnayd mar walba waa baarlamaanku waa codsanayay shuruucdii fiscal associationka hala diyaariyo mar walba ajendaha kuwaad bayd noohay mar walbana jawaabtu waxay ahayd waanu diyaarinaynaa hadda wiig ka hor bay ahayd markii aan tegay xarunta fiscal associationka iyo aeroportkii aan soo kormeenay anigoo guddoomiyihii guddiga gaadiidka oo kormeer aan waxa ugu horreeyay oo aan kala hadlayna waxay ahayd kow ma diyaarsan asiga aha yani waxaan mar walba aanu ka hadlaynay oo mar walba oo aanu oferte ku samaynayna wasaaradda gaadiidka iyo wasaaradaha kale waxay ahayd in la diyaariyo shuruucdii wasaaraddu ay ku shaqaynaysay ilaa iyo haddana lama diyaarin marka yaad marka marka laba jeer ka badan soo jeedina sharciga hala diyaariyo laakiin wasaaraddii ayaan diyaar ka ahayn xarumaya eedeeda yeelan mayno annagu marka adigu waxaad aaminsan tahay in wasaaraddu ay tahay inay diyaariso kabtan cumarna wuxuu leeyahay baarlamaanka shuruucyo badan bay soo diyaariyaan hore u diyaariyaan middan lagu dhaqayona maxaa u diiday inay diyaariyaan waxaad umalaysaa in dhinac inuu kusoo wareejinayo
cumar cumar inuu fahmo maahe baarlamaanku shuruucna wuu sameeyaa shuruucna wuu sharciyeeyaa wixii executiveka oo wasaaradaha wasaaradu iyagaa soo diyaarsaday baarlamaanku sharci uma sameeyo marka ay soo diyaarsadaan oo wasaaraddu ay sharcigeeda soo diyaarsato waxaa la keenaya council of ministerka golaha wasiirada golaha wasiirada ka doodaya haddii wax qaladii ku jiraanna way ka saarayaan marka ay soo ogolaadaan bay baarlamaanka usoo gudbinayaan baarlamaankuna itibaadkiisa dastuuriga ah buu ka qaadanayaa sharcigaa dood baa la gelinaya wixii markaa loo arko ama inayan ku habbooneyn ama khalada waa laga saaraya wixii muhiim loo arkana waa lagu darayaa saddex akrimood buu maraya akrinta koowaad iyo akrinta labaad iyo akrinta saddexaad oo marka u dambaysa marka akrintaas saddexaad loo codeeyo oo cod majoratiya uu helo ayuu sharci noqonaya marka sharcigu saasuu sharci ku noqdaa anagu wasaaradaha sharci uma samayno ofarsayd baana wasaaradaha waanu kantarolla oo keliya haye kabtan cumar waxa waaye waa runtii dawladda yani xukuumadda orga yani xubnaheedii waa baarlamaan oo ah sharci dejin yani mas-uuliyadiisii iyo dawladdii oo sharcigii baarlamaanka dejiyey fulinaysay ah yaa yay ka koobantaa iyo maxkamadihii oo maaragtay intaas u garsooraysay sharci dejinta wasiir ma dejiyo hay-adda ma dejiso mas-uuliyaddeeda waxay saaran tahay baarlamaanka inay dad weydiiyaan ma ahayn in ay markay soo dejiyaan ay yidhaahdaan haddii wasaaradda gaadiidka tihiin sharcigii aviationka waakan kii kalena gaadiidka waakan yani hay-adkaas iyagaa u dejiya oo sidaas u fuliya ah